aynu ku bilowna dhegaystayaale dibadbaxyada ka socda london ee lagu diidan yahay cunsuriyadda iyo dilkii askariga maraykanka ah uu george floyd u geystay waxaa kusoo biiraya dad soomaaliyeed oo iyaguna cadaalad doonaya shukri cabdi oo ahayd gabadh yar oo soomaali ah oo la tuhunsan yahay in ay webi ku yaalla magaalada manchester ku rideen arday caddaan ahi oo ay wax isla baranayeen bishii juun ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii shukri cabdi oo labiyo toban jir ahayd ayay hooyadeed samsam carab waxa ay aaminsan tahay in gabadheeda la dilay islamarkaana aanay helin cadaaladii loo baahnaa wariyaha v o a da magaalada london ridwaan xaaji ayaa warbixintan ku eegaya sheekada gabadha
gabadhan yar ee soomaaliyeed ee lagu magacaabo shukri cabdi oo bishii juun ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii meydkeeda laga helay webiga irwell ee magaalada manchester ayaa la tuunsan yahay in dilkeeda ay ka dambeeyeen arday caddaan ah oo ay wax isla baranayeen booliska ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay hayn caddaymo la xidhiidha in gabadhaasi lagu tuuray webi wakhtigaas ayaa booliisku waxa ay soo xireen kiiskii dacwadda ee lagu baarayay dilka gabadhan hooyada dhashay shukri cabdi oo lagu magacaabo zamzam carab ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay u gudbisay iskuulka in gabadheeda lagu hayo cabsigelin kaga imanaysa ardayda ardayda qaarkood ayaa warbaahintu ay sheegeen in horay loogu arkay cunsurinimo ikraan xasan oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada tan london oo ka mida dadka u doodaya xuquuqda iyo cadaalad ay hesho shukri cabdi ayaa waxa ay rumaysan tahay in gabadhan yar lagu riday webiga arinta dan ka hadlo shukri kayskeeda arinta shukri kayskeeda waa arin xun inan tare labatoban jirka waa arin laga laga qalbi jabo hard breakina oo hooyo kastoo soomaaliya garan karto ina yaroo wadanka timaaday oo luuqada garanaynin meel xero cadaan la geeyey iskuul la geeyey iskuulkii xijaab u saaran yahay iskuulkii rabtay inay ingiriisti barato wadan ay ka timaaday burbursan wadankan ay u timi wadan fiican future ka samaysato oo luuqadii barato oo iskuulka dhex gasho caruurtiiswado caruurtii markii saas inanta iskuulka usoo gashay cunsuriin baa lagu ahaa maadaama inan tari luuqada garanay maadaama inanta xijaabantahay maadaama inan tartay madow saddex waa ay isku galay inan tirada inan tirada xijaabanayd inan tirada luuqad garanaynin inan tiradu madoobeyd marka inan teer waa iska caddahay waa la cunsuriyeeyey iskuulka waa looloo balangareeyey inay badda tagto way ogeed inay badaalan karaynin arinta markay hooyadeed inanteeda ku aragtay jir inanteeda habihayn oo jirkeedii ku yaala brusis iskuulka u sheegtay tiri arrintan saas hooyada luuqada garanaynin iskuulka waxba kama usoo qaadin way ignoon karayeen iskuulka hortiisa iskuulka dhexdiisa waxa laleeyahay iskuul xunbuu ahaa oo rasiisa iskuulka nin ayaa rasiis nin macalimiinta kamida waa waa la eriyo rasiis bay hayeen marka inanta yar maadaamati soomaalida hadalkeeda waa la iska daayay ina yaroo madow soomaaliya laba toban jira waxbay kamay soo qaadeen caruur yaro caddaana ay badda ku tureen markii laga soo saarayna mid baa naxdaa la yiriyo dili daaya daaya shikano breed markii aragtay inay dhimanayso meesha markay ku dhimanaysa waxa laleeyahay way qusquslayeen baddana way ogaayeen dabaalan karen waa lagu bulshi kareeyey hooyadeen waxaa lagu yiri iskuulka u baxeen trip oo accident bay ahayd dad badan oo ku nool dalkan britain ayaa rumaysan in booliiska aysan baaris qoto dheer gelinin dacwadaha dadka laga tirada badan yahay ikraan xasan ayaa mar kale waxa ay ku doodaysaa in bilayska dalkan britain ay yihiin cunsuriyiin booliisku waa rasiis afkoosda rasiis ahayn ina yaro madow markii waxbay ka qaban lahaayeen may ka qabanin hadda madowga markuu isku kacay ay arrintan ay hadda leeyihiin hadda keeska la furaya it took them a year hooyada lahayd inanteeda waa la burgariyay iskuulka wax ka qabtay macalimiinta u tirtigaysa everyday waxba may ka qabanin so soomaaliya kaca indhaha fura ilmayaashini saasu dilin soomaalida wadanka waxba joogtiine wax iska celiya gacmaha isqabsada arrintan wax laga qabto dibadbaxyada lagu difaacayo nolosha dadka madow wixii ka dambeeyey dilkii george floyd ayaa mar kale waxa ay rajo geliyeen qoyska gabadhan yar ee labiyo toban jirka ahayd ee dalkan britain timid iyadoo qaxooti ah sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii caatiq maalik oo ah looyarka u doodaya shukri cabdi ayaa ii sheegay in maalmaha soo socda dib loo furayo dacwadda duqa magaalada manchesterna andi banham waxa uu ku dhawaaqay baaritaan qoto dheer ridwaan xaaji cabdiweli v o a london